ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadihii lasoo dhaafay howlgallo qorshaysan ka fuliyey gobollada banaadir shabeellaha hoose baay bakool jubbada hoose iyo mandheera gobolka banaadir ciidamada mujaahidiinta waxa ay howlgal qorshaysan ka fuliyeen kontaroolka ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa sirdoonka ay ku leeyihiin xaafadda abagado ee degmada dharkeenley ee muqdisho warbaahinta al-furqaan ayaa xaqiijisay in qaraxaas uu ku dhintay askari ka tirsan dowladda mid kalena uu ku dhaawacmay sidoo kale qarax ayaa lala beegsaday ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ku lugeynayay tabeelaha sheekh ibraahim ee duleedka muqdisho askartaas ayaa la tilmaamayaa in qaraxaas ay ka dhaxleen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac shabeella hoose ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax ka fuuliyeen gudaha degmada janaale waxaana qaraxaas lala beegsaday oo uu haleelay guri ay ku qayilayeen ciidamada dowladda federaalka gaar ahaan kuwa nisa inta aynu xaqiijinay waxaa qaraxaasi ku dhaawacmay askari ka tirsan dowladda federaalka isla shabeella hoose ciidanka mujaahidiinta waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta shisheeyaha afrikaanta ee degmada qoryooley maynaan heli faahfaahin ku aadan dagaalkaasi sidoo kale isla gobolkaasi ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka oo ka soo baxay deegaanka buufo kuna sii jeeday degmada janaale qaraxaasi waxaa ku dhaawacmay sarkaal iyo askari ka tirsan dowladda federaalka kuwaas oo aynu helnay magacyadooda maxana ay kala yihiin oyow oo ah sarkaal horkacan u ah koox ka tirsan ciidanka dowladda federaalka maxamed yariiso oo ah askari ka tirsan ciidanka dowladda dhanka jubbada hoose ciidanka mujaahidiintu waxa ay shalay madaafiic culus ku garaaceen xero ciidamada maamulka jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buulo xaaji ee duleedka kismaayo madaafiicda ayaa sida loogu talagalay ugu hoobatay gudaha saldhigga waxaana duqayntaasi ku dhaawacmay in ka badan shan iyo toban askari oo ka tirsan maamulka axmed madoobe gobollada bakool iyo bay haddaynu midhicsano ciidanka mujaahidiintu waxa ay xalay ka fuliyeen howlgallo ka dhan ahaa ciidamada xabashida etoobiya iyo kuwa maamulka koonfur galbeed saldhig ciidamada xabashida etoobiya ay ku leeyihiin degmada xudur ayaa la kulmay dagaal culus oo dhowr jiha ah kana yimid dhanka mujaahidiinta isla bakool ciidanka mujaahidiintu waxa ay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada dowladda federaalka ay ku leeyihiin degmada waajida gobolka bay ciidamada mujaahidiintu waxa ay xalay weerareen xero ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halka la yidhaahdo makuuda oo ka tirsan magaalada baydhabo howlgal ka dhacay gobolka mandheera oo gacanta kenya ku jirtana ciidanka mujaahidiintu waxa ay qarax la beegsadeen koley ka tirsan ciidamada kenya oo ka baxay gobolka wajaar iyagoo sii gelayay magaalada mandheera qaraxaas ayaa haleelay oo burburiyey gaari kooyal ah oo gebi ahaantiisa boolbool ugu basbeelay barta qaraxa uu ka dhacay askartii gaariga kooyalka la socotay ayaa gebi ahaanna loo xaqiijiyey in dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen qaraxaasi oo mas-uuliyaddiisa ay sheegatay xarakada shabaabul mujaahidiin oo si weyn kaga howlgasha gobolka n f d ee nagala haysto diyaarad kuwa khumaatiga u kaca oo helikabtar ah oo kasoo duushay mid ka mida xerooyinka ciidamada kenya ayaa goobta kusoo degtay iyadoo daabushay maydadka iyo dhaawacyada askarta ciidamada kenya ciidamada xarakatu shabaabulmujaahidiin ee ka howlgala qaybo badan oo ka mid ah soomaaliya iyo kenya ayaa sii laba jibaaray weerarada ka dhanka ah ciidamada caratuurka u ah shisheeyaha soo duulay iyo kuwa kenya waxaana howlgalladaasi ay imaanayaan xilli maalmo yar ay ka harsan tahay in admi soomaaliya ka baxdo laguna bedelo howlgal ilaa iyo hadda aanan lugaha dhulka loo dhigin lana haynin oo aysan kala caddayn cidda maalgelinaysa iyo dowladaha ka qaybgelaya